barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban afhimada geeska afrika iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniin ah sagaalka bisha sagaalaad sanadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada barina saacadda waxay tilmaamaysaa hadda kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a gabdho dhallinyaro ah oo magaalada boorama ku soo bandhigay hibooyinkooda dhanka suugaanta iyo hal abuurka nimayahow gashaantimiid hableed guursan kari waayey nimayahow garaadkoogu siyaasad gorfaynaayo ee galabarru waxay bartaan daba gablaynaya ee gaaridii haweenna garanna tiisii doob nin ku gaboobay baa garan ujeedka ige baradin garwaaqsiiyo maasada tan waa gogoldhigaygiye waxaad kale oo aad maqli doontaan dhallinyaro ku sugan magaalada nairobi oo dhaqaale ay iska aruuriyaan waxbarashada kaga bixiya agoonta wax ka barata kollejka ugaas khaliif ee magaalada beledweyne sidoo kale heesihii ayaannu idiin haynaa
waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka
tallaabada uu qaaday madaxweyne donald trump ee uu ku baajiyey kulan qarsoodi ahaa uu la yeelan lahaa madaxweynaha afghanistan iyo hogaamiyayaasha taalibaan ayaa muran dhalisay kulankan ayaa qorshaysnaa inuu axaddii shalay ka qabsoomo goobta loogu talagalay nasashada madaxweynayaasha maraykanka ee camp david madaxweynaha trump ayaa bartiisa twitter-ka ku sheegay in kulankan uu laalay kadib markii kooxda taalibaan ay sheegatay mas-uuliyadda weerar loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kaasoo dilay labaiyo toban qof oo uu ka mid ahaa askari maraykan ah mudanayaasha koongareeska ee labada xisbi qaarkood ayaa sheegay in aanay habbooneyn in madaxweynuhu marka horeba uu kulankan qorshaysto
ururka xisballah ee dalka lubnaan ayaa sheegay in maanta oo isniin ah ay soo rideen dayuurad nooca aanan duuliyaha wadin oo laga lahaa israa'iil xisballah ayaa sheegay in dayuuradaasi ay ku soo rideen koonfurta lubnaan war-saxaafadeed uu soo saaray ururka xisballah ayaa lagu sheegay inay adeegsadeen hub casri ah si ay u soo ridaan diyaaraddaasi milatariga israa'iil ayaa isna sheegay in lasoo riday dayuurad ay leeyihiin laakiin ma aysan bixin faahfaahin dheeraad ah
halkan dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga e v o a magaalada boorama waxaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey barnaamij loogu magacdaray hibooyinka hablaha awdal gabdho dhalinyaro ah ayaana madashii uu ka dhacay barnaamijkaasi kusoo bandhigay hibooyinkooda iyo hal abuurkooda warbixintan waxaa boorama kasoo diray haashim sheekh cumar good samiira cabdi oo loo yaqaano samiira daalo waa gabadh tirisa tixaha suugaanta soomaaliga oo ku nool magaalada boorama waxay kusoo bandhigtay tixaha ay tirisay madal kulmisay dhallinyaro iskugu jira wiilal iyo gabdho oo lagu soo bandhigayay hibooyinka iyo hal-abuurka hablaha ee gobolka awdal toddobaadkan samiira waxay diiradda ku saartay hal-abuurkeeda suugaaneed tixo ay ku gubaabinayso dhallinyarada doobabka ah ee aan weli guursan
maansada nimayahow gashaantimi hableed guursan kari waayey waxaa ka horreeyey gobol ladhaa xulasho dumar iyo guursada gabdho waa galad nimceede kadib rag badan oo aniga asxaabtayda ah ayaan ku gubaabin jiray inay guursadaan niman yahow gashaantimiid hableed guursan kari waayey niman yahow garaadkoogu siyaasad gorfaynaayo ee galabarru waxay bartaan daba gablaynaya ee gaaridii haweenna garanna tiisii doob nin ku gaboobay baa garan ujeedka ige baradin garwaaqsiiyo maasada tan waa gogoldhigaygiya inkastoo ay hablihii gees isku yaro taageen ay goobayaan waxaan geyiga joogin ogaada ragow gaaridaa haween waa gudkiina war hooy wakhtigu waa gabagabee bargawaaqsada maasada waa guundheertee geesaan u yaro leexdo gabdhihii garaadkii cimliga guulahaan ku manaystay ee geela laga qaadan jira loona geed fadhiisan jiray taariikhdii guyaar jirtay haddaan soo gutimo baadho geel iyo gamaanbaa la guddoonsiin jiray sooryadoo gadaalaa gacal karsiin jiray dee waad si garanaysaa hablay maashaalaysnaa boqol geela iyo barqa baa laga bixin jiray dhaqan bay siteen maasha allah iminka waa gabagabo wakhtigaa gadiyee ragow guursada gabdhuhu waa galla jimceede doobashuna caawo waa caawona mar kale aan leeyahay doobashu jaanisyada ha ka faa'idaystaan wixii doobi maasadaa gooabo u tahay ha guursadaan sidoo kale gabdhihii daayarta ahaa ee ka soo qayb galay madashaas ayaa su-aala ka weydiiyey abwaanada samiira maasooyinka ay tirisay ee kala duwan
gabdhaha caawa barnaamijkan inoo soo aasaasay keliya ta waxaan rabaa inaan iyada samira aan su-aal weydiiyo samira adiga ahaan ma jirtaa maanso nafsadaada qusaysa ood adigu dareenkaaga ku cabirayso waan tiriyey maanso aniga igu saabsan daawac baa la yidhaahdaa laba erey ayaan kaa maqashiin doonaa daawac baan dareemaa qalbigaygu dheebow dhinac buu daloolaa rajo dhimatay waa hore nafa dhowra saan ahay dhuuligii la cunayiyo dheeftii ka go-ayo waan kala dhantaale qosol aan dhab ahayn baan dhoolaha caddeeyaa murigaan la dhuubtee dad badan baa igu yidhi niyo bariga hore adigii buurnaaye maxaa ku dhuubay dabeedna xaaladii baan ka warramaya waxaan la yidhi murigaan la dhuubtee dhaldharaagka xaragada iyo daashigiina dhigayo warkeeda murtidii dhaxalka ii hayd iyo ma dhaafaan ma dhitaynin waayadan dhaqankiina maan lubin kamaan tegintan dhaqankii weli oo anigan ku dhex jira intaasaan haddaan ugu sii dara meeris gale waxaan soo dharaarahan uga dhuunta waayaha naf jacayl ku dhacay oo dholandhoolasaan ahay boodhani dhigiis iyo hodan baan u dhowahay dhaaxay abwaanadu qof jacayl ku dhacay dhakhtarkiisa ahaayeene hadalkayga dhuuxo hee dawayno su-aashaan weydiinaya waxa weeyaan samiira horta ilaahay ha kugu barakeeyo anigu waxaan ka mid ah dadkaan afmaalka ahaynba maba aqaanba ka soo qaad su-aasha ku weydiinaya waxa weeyaan gabarh baad tahay aqoon-yahanad baad tahay marna ma tirisa maanso ku saabsan dumarka iyo aqoonta su-aasha kale ee ma igu tiri gabadhaasi aqoonta ma ka tirisay iyo hablaha awdal hablaha awdal waa hablaha aqoonta lagu hanto sharafta milgaha maamuusta hablaha awdal waxay qaban karaan cid qaban kartaa ma jirto waa hablahaan aad u jecelahay meel kasta iyo xaflad kasta oon tagana waxaan idhaahdaa anigu booramaan ka imiday gaba reer awdal dhan waanahay waxaan ku duulayaa baalashii hablaha reer awdal ay ii soo xidheen baan ku duulayaa baan idhahdaa barnaamijyada iyo meelaha aan tago hablaha reer awdal ee aqoontana waan ka hadli doonaa insha allah kulanka lagu soo bandhigayay hibooyinka iyo hal-abuurka hablaha awdal ayaa ahaa mid ka duwan kulannadii ay qaban jireen ururada dhallinyaradu islamarkaasina ahaa mid ay soo qabanqaabiyeen qaar ka mida gabdhihii ka qalinjibiyey jaamacadaha waddanka gudihiisa taasoo ahayd mid ay kor ugu qaadayeen islamarkaasina ay ku dhiiri gelinayeen haweenka hal abuurka leh xaashim sheekh cumar good v o e boorama
aad ayuu umahadsan yahay haashim sheekh cumar good halka aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a haatanna kusoo dhowaada heesta enadeeq fanaaniinta guuleed zimba iyo kiin jamac maanta iyo dhaqanyaaskuba eleeyahoy ilyaaluha admigu allaya mursamidaade eleeyahoy ilyaaluha aynaabuyno ilyaaluha ugabaydadiga kuwa bugo jacaylka ku idlaaday ogo odadayda adiga ku abuuro jacaylka ku idlaade ogo ugadayda adiga kuwa bugo jacaylka ku idlaaday ogo odadayda adiga ku abuuro jacaylka ku idlaade ogo inan yahay jacaylkan ugbaaday sidaba sida ubaxa bidhaama bidhaamay caqaliyo wardaada ubahoodo axdigana hakeeyo ilaali caqaliyo wardaada ubahoodo axdigana hakeeyo ilaali inayahow jacaylkan bahaday sida ubax sida ubax iftiima iftiimay caqaliyo wardaada ubahoodo axdigana hakeeyo ilaali aqaliyo ardaaba ubahoodo axdigana adkeeyo ilaali ayna yahay jacaylkanu baaday sida ubax sida ubaxa bidhaama bidhaamay caqaliyo hordaaga ubahoodo axdigana adkeeyo ilaali caqaliyo hordaaga waxaanu intaasi kaga gudbaynaa heestaasi ay ku luuqeynayeen fanaaniinta guuleed simba iyo kiin jaamac halka aad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta dhalinyaro si iskooda ah isu xilqaamay oo ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa suurageliyey in ay fiiga iskuulka ka bixiyaan tobneeyo arday oo agoon ah oo wax ka barta kollejka ugaas khaliif ee magaalada beledweyne warbixintan waxaa nairobi kasoo diray khadar maxamuud xareed dhallinyaradan oo ku nool xaafadda isliya ee magaalada nairobi oo ah dhallinyaro si iskooda isku abaabulay ayaa go'aansaday inay bil kasta ay lacag deeq ah oo ay iska aruuriyeen ay ku taageeraan carruurta agoonta ah ee wax ka barta kollejka agoonta ee ugaas khaliif ee ku yaala magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan waxaana arrintan dhallinyaradan ku dhaliyey kadib markii ay u kuurgaleen baahida dhanka dhaqaalaha waxbarasho ee xilligaasi haystay ardayda agoonta ah ee wax ka barata kollejka ugaas khaliif ee magaalada beledweyn cabdiraxmaan daahir jimcaale waxa uu ka mid ahaa dhallinyaradii markii hore tegay magaalada beledweyn ee u soo kuurgalay dhibaatadii ay markii hore qabeen ardayda xarunta ugaas khaliif ee magaaladaasi waxaana markii uu dib ugu soo noqday magaalada nairobi u go'aansaday in deeq yar oo laga aruuriyo dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ay wax badan tari karto ardayda agoonta ah ee ku dhibaataysan magaalada beledweyn anaga waxa aan aan u dirnaa waxay tahay ugu horeyn anigaa horta meesha tagay anigaa soo arkay baahida meesha ka jirto waxbarashadooda fuul waa u dhammaystirantaa waa haystaan hadday ahaan lahayd midda maadiga iyo hadday ahaan lahayd midda diiniga ah laakiin waxaysan haysanin kafaalo joogto ah aysan haysanin intaas arday meesha ku jirto si siduu maamulka noo sheegay kafaalo waxaa ka haysto ilaa lix iyo toban arday inta kale kafaalo ma haysato annaga annagaa u istaagnay halkii arday waxa ku baxayso maamulka noo sheegay afartan dolar bishii annaga marka wixii tabarteenna ay noqotay oo aan ka badi weynay inaan toban arday kafaaladeeda aan qaadno tobankaas ardayna waxa ku baxdo afar boqol oo dolar bishii marka afartaas boqolaan ka dhalinyaro ahaan aan iska aruurinaa dhallinyaradaas oo ku nool magaalada nairobi khaasatan xaafadda islii oo u istaagtay inay garab siiyaan walaalahaas oo agoonta ah oo meeshaas ku jirto waxbarashadooda aan haysanin baahidooda dhammaystiran walaalahaas aan u dirna marka afarta boqol waa gartay marka weli ma hesheen dad kale oo idinla caawiya oo shaqadan garab idinka siiya weli maanan helin sida saxda ah laakiin hadda iyo wixii ka dambeeya waxaan filaynaa in aanaan annaga saan u istaagnay dad noola istaagay inaan heli doono axmed maxamed tawaad oo isna ka mid ahaa dhallinyaradan isxilqaamay oo sidoo kale ka hadlaya qaabka ay dhallinyaradu isku abaabuleen ayaa ugu baaqaya jaaliyadaha soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan inay ka qayb qaataan taakulaynta ardayda agoonta ah ee ku nool dalka gaar ahaana gobolka hiiraan haddii aan ku bilaabo goortii aan soo bilaabno howshan iyo tabarucaadka aan sameyn waxaan bilaabnay ka dhallinyar ahaan labada kun iyo sideed iyo tobankii bilowgiisii annagoo ku bilownay dhallinyaro yar oo is abaabushay kuwaasoo doonaya inay caawiyaan agoonta ugaas khaliif ku jirta xilligaasaan nagu dhalatay inaan caawina agoontaha marka sidee u caawisaan maxaad ku caawisaan waxaan ku caawinaa agoonta meesha ku jirto waxay haystaan waxbarasho iyo waxay haystaan jief labada dhinacba saa darteed waa dareemi kartaa marka culayska ay leeyihiin iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin waxaan ku caawinaa marka ka dhalin ahaan inta aan is-abaabulnay oo aada u tira kooban in aan bishii wixii aan awoodno oo annaga naga soo ka dhalin ahaan aan u dirno si aan uga caawino oo qayb ay ugu noqdaan taakulaynta aan la rabno agoontaa inay gaarsiino marka maxaa idinku dhaliyey inaad hawshaas qabataan ka dhalinyaro ahaan
fact waxyaaba badanaa nagu dhaliyay inaan howshaas inaan qabanno waxaa ka mid ah in aan aragnay baahiyaha ka jira college-ka oo runtii ay u muuqatay in aysan haysan caawimaad fara badan oo jiri jirta xilliyo hore in la caawiyey laakiin uu ku yimid gabaabis gaaban taa baa nagu kaliftay marka inaan kadhali ahaan isku abaabulno oo aan ku caawino ugu dambeyn waxaan rabnaa inaan halkan baaq ugu jeedino dhammaan bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gaar ahaan bulshada reer hiiraan in agoonta ay nagala qarab qabtaan oo wixii ay awoodi karaan oo tabartooda ah ay nagu soo caawiyaan agoontan runtii qiimo fara badan ay leedahay xadiisyo fara badan waa kusoo aruuray nebigana aad buu ugula dadaarmay xitaa waxaa la gaarsiiyey heer jannada ah in albaab ka mid a albaabada ama maxay qayb farxadda ka mid a jannada ay leedahay ina fi ljannati daarun yuqaalu laha daaru lfarxi laa yadkhulaha ilaa man faraxa alyataama jannada waxaa ka mid a daar la dhaho daarta farxadda mana gelayo daartaas qof aan agoonka ka farxin ugu dambeyn haddaan agoon ka faala qaadi karin walaalayaalow yaysan idinka hoose bixin inaad nagu caawisaan oo marmarkii aad wax awoodaan nagu soo taakulaysaan cid kasta oo taakulaynta agoonta ka qayb qaadanaysana waana soo dhaweynayna khadar maxamuud xareed v o a nairobi
halkaan dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatana waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxaana inoo hayaa nuur bukhaari
mahadsanid xuseen waxaa xalay iyo habeen horeba dhacay ciyaaro saaxiibtinimo iyo weliba kuwo kale oo ka dhacay yurub oo ay xulalka kubadda cagta yurub ay u ciyaarayeen isreebreebka koobka qaramada yurub xalay kuwii dhacay estoniya aan iraada xalay kuwii dhacay waxaa ka mid ahaa georgi iyo denmark ciyaar dhex martay oo gruubka d ka tirsaneed waxaa labada xul ay ku kala baxeen eber iyo eber switzerland waxa ay afar gool iyo eber uga badisay xulka jasiiradda jabal daariq romania waxaa hal iyo eber ay dirtay malta sbain ayaa sidoo kale afar iyo eber ku garaacday kooxda qaranka ee fory island sweden iyo norway waxay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah gruupka j armenia iyo bosnia afar gool iyo labo waxa ay guusha ku raacday xulka qaranka ee armenia talyaaniga kulankiisii lixaad ayuu guul ka keenay ciyaaraha isreebreebka koobka qaramada yurub waxaana ay laba iyo hal xalay kaga badiyeen xulka kubadda cagta ee finland waxaana goolasha mid ka mid ah u dhaliyey jiro immobile oo xulka talyaaniga muddo ka badan hal sano aanan gool u dhalinin sidaana kusoo gebagabeeyey abaarta ka haysatay dhinaca gool dhaliska ee xulka qaranka griiga iyo lichtenstein hal iyo hal ayay ku kala baxeen caawa waxaa jiri doona kulamo kale oo ka tirsan ciyaaraha isreebreebka qaramada yurub estoniya iyo holland ayaa ballansan holland toddobaadkan dhammaadka toddobaadkii hore waxa ay ka badiyeen xulka jarmalka jarmalkana waxa uu la ciyaari doonaa waqooyiga ireland gruubka iyo azerbayjan waxa ay gurigeeda ku martageli doontaa kooxda qaranka ee croatia hungary iyo slovakia ayaa ka mid ah gruubka iyo xulalka caawa isku arki doona latviya iyo waqooyiga macedonia ayaa sidoo kale is arki doona poland iyo austria ayaa iyana waxay ku ciyaari doonaan dalka poland slovenia iyo israel ayaa sidoo kale is arki doona gruupka i rushiya iyo kazakhistan ayaa ku wada jira oo isla ciyaari doona san marino waxay la dheeli doontaa qubrus scotlandna waxa ay fooda dari doontaa xulka kubadda cagta ee beljimka sidoo kale habeen dambe ciyaaro kale ayaa iyana jira ingiriiska ayaa la ciyaari doona kosovo montenegro waxa ay is arkayaan xulka jamhuuriyadda jek lithuania iyo bortuqiiska ayaa sidoo kale is arki doona luxemburg waxa uu la ciyaari doonaa serbia albania iyo iceland ayaa wada ballansan faransiiska andorra ayuu fooda dari doonaa moldova iyo turkigana waxay ku dheeli doonaan dalka moldova natiijooyinka kasoo baxa ciyaarahaasi dhegeystayaal waxaan idinkugu soo gudbin doonaa idaacadeheena soo socda afrikana ciyaarta ugu muhiimsan ee aan wada sugayna ayaa waxay dhex mari doontaa xulka kubadda cagta soomaaliya iyo zimbabwe is-aragga labaad waxaana ay ka dhici doontaa magaalada hareer ee habeen dambe ciyaartan ayaa lugteedii hore waxaa hal iyo eber kusoo badiyey xulka qaranka ee soomaaliya taasoo ka dhacday magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti natiijada kasoo baxda ciyaartaasina iyana waanu idinla soo socodsiin doonaa dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
aad ayuu mahadsanyahi nuur bukhaari oo nala socodsiinaya xubintaas ciyaar halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha muugaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
goordhow waxaad maqli doontaan mid ka mid ah heesaha aan idinkugu talagalnay balse haatan aan ka codsado xuseen barre inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa mahadsanid nuur tallaabada uu qaaday madaxweyne donald trump ee ku baajiyey kulan qarsoodi ahaa oo ula yeelan lahaa madaxweynaha afghanistan ashraf khani iyo hogaamiyaasha taalibaan ayaa muran dhalisay kulankan ayaa qorshaysnaa in axaddii shalay uu ka qabsoomo goobta loogu talagalay nasashada madaxweynayaasha mareykanka ee camp david madaxweyne trump ayaa bartiisa twitter-ka ku sheegay in kulankan uu laalay kadib markii kooxda taalibaan ay sheegatay mas-uuliyadda weerar loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa kaasi oo dilay labaiyo toban qof oo uu ka mid ahaa askari maraykan ah mudanayaasha koongareeska ee labada xisbi qaarkood ayaa sheegaya in aanay habbooneyn in madaxweynuhu marka horeba uu kulankan marti qaado ururka xisbullah ee dalka lubnaan ayaa sheegay in maanta oo isniin ah ay soo rideen diyaarad nooca aan duuliyuhu wadin ah oo laga leeyahay dalka israa'iil xisbullah ayaa sheegay in diyaaraddaasi ay kusoo rideen koonfurta lubnaan war-saxaafadeed uu soo saaray ururka xisbullah ayaa lagu sheegay inay adeegsadeen hub casri ah si ay usoo ridaan diyaaraddaas mahadsaned xuseen haatana dhegeystayaal aan ku wada nasanno heesta wejiyaal isxasuusta waxaa ku luqeynaya hadda fanaaniinta munamiski iyo nimcaan hilaac waxaase horey u qaaday kinsi xaaji aadan iyo cabdulaahi cumar xarago
Oh, whether I get Hanano.
wadan haya beerka albulaac waraabsha wadadan jacayl sida waxyaha jiirka yaha jiirka wadan haya beerka albulaac waraabshan wadadan jacayl kaaga waraabshay ay wadada xagu tahaabto aynan kaaga wareego awka kaaga dhaqaaqo haddu kaaga waraabshay ay wadada xagu tahaabto aynankaaga wareego oo qalkaaga dhaqaaqo haddii uu waqti keenay nin wax saar lameeya haddii uu waqti keenay nin wax saar lameeyanahay anigu haddii uu waqti keenay nin wax saar lameeya haddii uu waqti keenay nin wax saar lameeyanahay anigu
heestaasi wajiyaal isxasuusta codadka munamiski iyo nimcaan hilaac horena ay ugu luuqeeyeen allahu naxariistay cabdulaahi cumar xarago iyo kansi xaaji aadan ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo tan iyo kulanti damba dhegaystayaal oo anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen barre iyo sandheer oo farsamada inoo joogay oo idin leh nabadgelyo
sida wayra xageelu ilmaha ugu wareegan ugu weyhanayaaye walbaharka jacaylka ka jacaylka sida wayra xageelu ilmaha ugu wareegan ugu weyhanayaaye haddii aad okanayso aad ku weyqantay dhuuxa wadna caashaqura